subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeeraad ee haysanayo qodobada aad ku maqli doontaan warka saaka waxaa ka mid ah bulshada ku biiraya xarumaha jimicsiga kusoo badanaya magaalada jowhar madaxweynaha galmudug oo baaq nabadeed u diray bulshada ku nool deegaanada maamulkaasi dowladda soomaaliya oo haweenka dalka kala hadashay horumarinta nabadda iyo dowladnimada tababar ku saabsan nambaraynta imtixaanaadka oo lagu qabtay magaalada baydhabo maamulka jubbaland oo tayeynaya macalimiinta iskuullada ee deegaanada maamulkaasi akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay fatahaado ku dhufatay maraykanka oo korortay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan waa sagaalka bisha toddobaad sanadka labada kun shan labaatanka waana subaxnimo arbacaa bulshada ku biiraya xarumaha jimicsiga ayaa kusoo badanaya magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan xarun jimicsi oo dhowaan laga hirgeliyay magaalada jowhar xaliim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa jowhar fitnes oo ah xarun si gaar ah loo leeyahay ayaa laga furay bartamaha magaalada jowhar waxaana looga jalgalay in ay daboosho baahida dalka ee ku nool magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda ee doonaya inay helaan goob ay ku tababartaan si xirfadeysan iyadoo si gaar ah u daneyneysa dhallinyarada iyo haweenka doonaya inay helaan nolol caafimaad leh maxamed abukar diini oo ah maamulaha jiimka jowhar fitnes ayaa si faahfaahsan ugu warbixiyay xaruntaani ee casriga ah oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada jowhar taasuu si weyn ugu jawaabtay baahiyaha dadka deegaanka ee dhanka jirdhiska iyo horumarinta caafimaadka in magaalada jowhar aan ka furno xarun jirdhis ama goob jim ah waxaa nagu dhaliyay kadib markii aan aragnay in ay tahay fursad ganacsi oo magaalada ka bannaan horeyna aan kaga jirin sidoo kale in aan aragnay baahi badan oo bulshada ay u qabaan inay helaan goob ay ku jimicsan karaan islamarkaana ay tegi karaan waqtiyada kala duwan sidaas ayaa nagu dhalisay in magaalada jowhar aan ka furno xarun jim oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka faa-ideysan karaan islamarkaana marka qiimaha la eegana uu aada u jaban yahay marka fikradda ama waxyaabaha ugu waaweyn ee nagu dhaliyay waxa ay yihiin in magaalada aysan lahayn horey u lahayn xarun jimcisi ama goob jim ah iyo sidoo kale in bulshada ay aada ugu baxneyd marka sababahaas markii aan eegnay ayaa waxaan go-aan ku gaarnay in xaruntan jimcsi lagu magacaabo jowhar fitness center in aan ka furno magaalada jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle in banonia lagu dheelaa subaxina hadii hal saac mal hadii la gaaro meelahaas oo kale haddana banonia lagu dheelaa marka waqtiga subax aroortii markii salaad subax laga soo baxa ayaa halkaas inta badan bulshada ee magaalada jowhar ay jimicsi u aadaan ilaa hadda way aadaan maamulaha xarunta ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay balaariyaan adeegyada lana furo xurumo kale oo gobolada dalka ka mid ah si ay bulshooyinka kale u helaan adeeg la mid ah kan jowhar fitnes
si fiican waxaa jira qorshayaal mustaqbalka dhow weliba aan damacsannahay oo ah inaan kordhino adeegyada aan bixinno iyo in aan ballaarino xarunta hadda aan ku shaqeyno ama haddii ay suuragal noqoto aan helno goob macquul ahna in aan maxaa la yirahdaa soo kordhino xarun kale cusub tusaalahaan oo kale anaga hadda xarunteena waxay ku taalaa hanti wadaag haddii ciidana daraasad kale aan sameyno oo ayna tusto inaan maxaa lalahaa horseedoo kale aan ka furno xarun kale maadaama hadda dad customer aada u fara badan ay horseed noogu yimaadaan dadka halkaas ka imaanaya waxaan dareensannahay in marka laga soo tago qarashka ay ku dhigtaan jiimka sidoo kalena een, in qarash kale oo mararka qaar inay gaadiid soo raacaan uu geli karo marka anagu rabno inaan dadkii lacagtii u beeqaamino sbace fiicanna dadka ay kala helaan waxaan ku rajo weynahay een, in aan xarun kala furno haddii ay- daraasad ayaan mar kale ku laaban doonaa oo lixdii bilood lasoo dhaafay jiimku uu shaqeynayay lix bilo cusub waa la galaa iyadana dib aan u eegi doonaa laakiin waxaa een, kori hoos een, qasab nagu ah islamarkaana noo qorshaysan oo oo aan marnaba laga laabanaynin in adeegyo cusub lasoo kordhiyo een, in sidoo kale maxaa la yirahdaa qalabka een, fudfududa jimicsiga ama labiska jimicsiga oo kale in een, xarunta dadka ay ka helaan in waxaa jiro waxyaaba la dhahay supplements een, oo qofka ka saaciday ka saaciday waxyaabaha qaar marka supplementskaas xataa inaan soo kordhin oo aan keenno xarunta ayadoo een, een, qiimo aada u hooseeya lagu siinaayo oo faa'iida aan laga raadinaynin jowhar fitnes oo si rasmi ah ugu shaqo bilowday sanadkii tegay ayaa noqotay xaruntii ugu horeysay ee si casri ah u qalabeysan ee dadka deegaanka ku suurtagelinaya in ay si joogto ah uga jimicsadaan madaxweynaha maamulka galmudug ayaa baaq nabadeed u diray bulshada ku nool deegaanada maamulkaasi nuur maxamed ayaa soo jeedinaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa shacabka galmudug ugu baaqay inay si dhaba uga shaqeeyaan nabadda wadajirka iyo horumarka deegaanadooda waxaana uu madaxweynuhu ugu baaqay shacabka inay adkeeyaan nabadda iyo wada noolaanshaha dadka laba shay unbay ka tagaan qofna shar iyo dhibaato uu ka teliyey uu ka tagaa oo laga oo laga sheekeeyaa qofna wanaag iyo maslaxo dhinacyo badan ayay ku timaadaa maslaxadu iyo dhinacay doonta ha ahaatee ayuu ka tagaa Sh- waxaa la yidhahdaa sheegsheegka qofka xumaanta ka tegey dhib unbay u siyaadisaa iyo barqaati fur in lagu sii barqaati furo sheegsheegga qofka wanaagga ka tegayna s- waa u socotaa oo ajarkeedii u leeyahay wax fiican buu sameeyey wax fiican buu sa- nabad buu ka taliyey waxaasuu ka ka- uu sameeyey intaasi waxbay u gashaa marka arrintan eh, maanta waa arrin caqibo iyo cirib dambe oo ay leedahay qof walba ku reebi doonta mid wanaag oo aakhiradiisa iyo adduunkiisa inta uu joogo labadaba wax tarta iyo mid xumaan oo aakhirana uu adduunyada ku dhibtooda aakhirana ciqaab iyo caro alle uu ku helo saa darteed waxaan ka codsanaynaa salaadiinta iyo odayaasha iyo dadka maanta halkaa fadhiya ee samajeclaha ah ee mas-uuliyadda eh, dadkaas walaalaha ah odayaashoodii ah inay khayr iyo wanaag uga taliyaan oo waa u soo uga taliyeene xogaaga iyadoo mararka qaarkood yimaada oo iska dhicinta iyo iska difaacidda ah in la iska daayo baaqan ayuu madaxweynaha ka jeediyey isagoo ka hadlayay munaasabadda furitaanka shirka nabadeynta beelo walaalo ah oo dhuusamareebka furmay dowladda soomaaliya ayaa haweenka dalka kala hadashay horumarinta nabadda iyo dowladnimada xalima cali ibraahim ayaa mar kale soo jeedinaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa kulan la qaatay boqolaal ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo ku dhaqan caasimadda ayaa kala hadlay xoojinta doorka ay ku leeyihiin dowladnimada difaaca dalka doorashooyinka dhamaystirka dastuurka dib u dheyska iyo xoojinta midnimada ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in mudnaanta gaarka ee dowladdu ay siisay doorka haweenka ee siyaasadda maamulka iyo arrimaha bulshada isagoo ku ammaanay sida wadaniyada leh ee ay ugu taagan yihiin horumarinta dalka difaaca amniga ka shaqeynta danta guud iyo dibudhiska dowladnimadeena ayuu yiri ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka marwo qadiijo al maqduumi ayadoo u mahadcelisay ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan cid walba oo dooneysa in haweenka soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan horumarka dalka aniga waxaan waa ra-iisul wasaaraha gabdhaha soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed jaceylka kuu qabaan halkaan caawa kaaga muuqday sidii halkan oo fagaaraha balaanta lagula qabsaday gabdho badanna way rabaa inaan kula kulmaa waxaa kaaga muuqdo ra-iisul wasaare gabdhihii cadaalad iyo xuquuq ka maqan inay raadinayaan adigana ay kaa sugayaan anigoo og inaan hooshaas u dhowraadiyay doontido insha allah oo si qorqoona kaaga sugayno ra-iisul wasaare xamse ayaa ku ammaanay habeenka soomaaliyeed kaalinta weyn ay ku leeyihiin nolosha bulshada waxa uuna adkeeyay in dowladdu ay xoojinayso fursadaha shaqo ee haweenka iyo ilaalinta amnigooda siyaasadeed iyo maamulka ee dalka isagoo intaasi raaciyay in xuquuqda ay leeyihiin haweenka soomaaliyeed ay ku dhammaystirmi karto in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadinka uu u leeyahay inuu wax doorto lana doorto oo aan hubaa anugu gabdhaha soomaaliyeed in wiilasha walaalahooda haddayna ka tayo badnayn inayna ka tayo xumayn taasna waa la isbartay oo duruufo ina soo maray oo lagu kala baxay baa jira oo haddaan rag nahay annagu aan ku fashilannay maarayntooda laakiin gabdhuhu ay maareeyeen inaga adkaysi badan yihiin way nooga roo yihiin qoyska way naga sabir badan yihiin way naga dadwadeensan yihiin way naga nabad jecel yihiin runtii way naga wanaagsan yihiin in badan waan soo marnay duruufaha waan garanaynaa aabbo iska dhegdhacay oo disappoint noqday oo dowladdii hore u shaqayn jiray oo ama askari ahaa ama agaasimo ahaa ama shaqaale ahaa ama mas-uul siyaasadeed ahaa oo deedna dowladdiisi ay dhacday oo wuxuu qabto waayey oo iska fadhiistay deedna gabadhii intay sal dhawaan dhabatay oo iska kacday ay initiative la timid ilmaheedii iyo asagii iyo reerihii ku filaatay oo markii dambena ilmihii waxaan filayaa taas soomaaliya inaysan ku cusbayn cid walbana way og tahay hooyooyinka halkan fadhi oo dhanna intooda badan waa mid saas wax lagu soo baray oo saas ku timid iyo tii soo bartay
kulankani ayaa cibaankiisu ahaa difaaca iyo doorasho
tababar ku saabsan nambaraynta imtixaanaadka ayaa lagu qabtay baydhabo nuur maxamed ayaa soo jeedinaya wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daahfurtay tababar ku saabsan nambareynta imtixaanaadka kaasoo loo qabtay konton macalimiin ah oo wax ka dhiga magaaladaas tababarkan ayaa muhiim u ah habraaca nidaamka imtixaanaadka agaasimaha imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed cabdiqani maxamed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey ahmiyadda tababarkan
agaasimaha imtixaanaadka shahaadooyinka geeko weliba si toos aan daahfurnahay hoolikoodhinka amsiraynta imtixaanka taasoo socdo doonta muddo oo tuma maalmood ah iyo an la koodgaray doona imtixaankaas tuma iyo shan kun boqol iyo afartan arday guud ahaan ardada koonfur galbeed imtixaanka fasalka sideedaad fadhaati tababarkaas intaas muddada isu socda yaa waliba wali ku shaqeey doona tumili tiim tumilitaas tiim yaa waliba shal baha doonanayoon waliba mansada tiim taas oo waliba ahaa inta muddadaas laka jaara imtixaankaas broseskaas waliba kureed waliba aan gudub doona imtixaan sixitaan qaybta sixitaanka aan gudub doon marka iyagoo saasan resultiga laha ka saara doon marka dhammaan geeg waliba amaha nagaanahe intay haw qeyb gali tababarku tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona in macalimiinta ay u saxaan si cadaalad ah imtixaanka ay qaadaan
maamulka jubbaland ayaa tayeynaya macalimiinta iskuullada ee deegaanada maamulkaasi macadka tababarka macalimiinta jubbaland ayaa door muuqda ah ka qaatay horumarinta iyo tayeynta waxbarashada asaasiga ee deegaanada jubbaland iyadoo ujeedada wasaaradda waxbarashadana ay tahay in la hirgeliyo saruqaadida waxbarashada deegaanada jubbaland si loo helo bulsho waxbaratay mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga macadka tababarada macalimiinta jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ay u doonayaan inay tageeyaan macalimiinta ku nool jubbaland
siddeed boqol oo macalin ayaan tababarnay waxaan ku tababarnaa macalimiintaas waxaan ku tababarnaa manhajka macalinnimada ee soomaaliya waxa ay qaataan muddo laba sano ah dabloom sarana way ku baxaan sidoo kale macalimiinta jubbaland aan u tababarno waxaa weeya waa macalimiinta dugsiga sare ka soo baxda ee loo tababaraya macalinimada laba sano oo dablooma ah ayay qaataan kadibna jaamacadaha kale ayay horay u sii aadaan macadka tababarka jubbaland runtii dad aada u fara badan ayuu soo saaray oo loogu sheegi karo ilaa maxaa ku dhadaa laba kun wax ku dhadhow ayuu soo saaray markii la isku daro muhiimadda uu leeyahayna waxaa weeya waa in uu maxaa ku dhahdaa tayada waxbarashada marka laga hadlayo waxa ugu muhiimsan waxa wey waa in macalin la tababaro macalin tababaran inuu maxaa ku dhahaa shaqada ilmaha baro waxbarashada inuu hago macalin tababaran macalinka hadduuna tababarnayn ee, ilmaha waxa uu sheegayo maxaa ku dhaha wax saxa ma aha ma tababari karo ma diyaarin karo macal ee, arday fiican marka waxa in taya waxbarashadu ay yeelato waxa lafdhabar u ah waa macalin tababar in la helo tababarkii baana ay hadda anagu aanu qabanaa Ee, waxa aanu ee, macadkan ayaa waxaa lagu diyaariyaa macalimiin wax ka dhigta iskuullada deegaanada jubbaland kuwaasoo muddo laba sanaa la siiyo tababar kor loogu qaaday aqoontooda si ay usoo saaraan jiil waxbartay markaan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta salafka ee suuqada waryaheena nuur maxamed ayaa la diyaar ah
wax kaag dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada aan ku bilownay sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanayaa saddex milyan iyo saddex boqol halka qabashada la kala siisanayo saddex milyan haatana maciishada afka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanayaa sideed iyo labaatan doolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar afka burka ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban doolar afka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanayaa toban doolar koombada galeyda ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanayaa shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanayaa laba iyo toban kun koombada looska ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun halka kiilada bariis caddaha la kala siisanayo shan iyo toban kun xubintii sarifka iyo suuqyada waa naga intaa markaana xubinta cayaaraha xidiga garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee liverpool ee lusias ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa xili ay barshabono xiisanayso saxiix hagaagani si ay u xoojiso kooxda diyaas oo la hadlay wargeyska lagu magacaabo mark ayaa waxa uu sheegay waxaan sii joogi doonaa xagaaga waxaana jiro wadahadalo aynu eegi doono siday wax u dhammaan doonaan ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey laacibka reer colombiya ayaa hadalkiisa sii raaciyey waxaa jira wadahadalo aan la yeelanay liverpool iyo cod kasta oo ila soo xidhiirta waxaan dareemayaa xasilooni buuxda sababtoo ah sidaad og tahay aada ayaan ugu faraxsanahay halka aan joogo waxaan ka shaqayn doonaa inaan gaaro go-aanka ugu fiican arrintan waxay kusoo aadaysaa xili barshoona ay dhibaato weyn kala kulmayso dhammaystirka heshiiska iyadoo liverpool ay ku adkeynayso inay hesho siddeetan milyan oo yuuro iyadoo tartan adag kala kulmaysa kooxda kubadda cagta ee pymonich qodobkaasi sboortiska ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkay subaxnimo ee raadiyo haysana magaalada jowhar nabadgelyo